maanta xaji waxooga iska haysta waaba loo dhii karaa tafaraka baa ka xaaraanahay oo xadiidkii aad garanaysaa in nin qaniyaa lagu sadaqaday waxba laga yaabaa waa kii rasuulku yidhi in dee uu ku cibro qaatay isaga lafti wax bixin war balka wax ku dhibay dee adigoo ilahay waxaad intii ku dhibi waar bii waayo wax bixin widaa baa dhici karta wa kaafirin gaalkiina dee isagana waa loo dhiibi karaa oo fii kulli kabadin rabbin ajrun beer kasta oo qoyana ajri ayaa laga helaya sida wanaagsanna laa yakulu acamaka ilaa taqiin qof alla ka cabsanaya mooyaane cuntadaada yuu cunina dee waasaa wanaagsan wa dafcuhaa siran hoos in loo dhibo in tubdu sadaqaati fa nicima hiya baa ilahay haddaa sadaqada qarisaan taas ayaa wanaagsan iyo toddobadii loo haraynayana rasuulku wuxuu yidhi nin sadaqadaystay sadaqo taakfaha xataa laa taclama shimaaluhu ma tunfiqu yimiin waxay midigtu bixinaysa ilaa bidixda ogaan wa fii ramadaana weliba ramadaan oo sadaqada ramadaan waa kasii khayr badantay kuwa kale wali qariibin iyo qof qariib oo kuu dhow waxaynu ku dhex jirnay sadaqadii sunno ahayd markaa waxaa sheekhu yidhi wa fii ramadaana ramadaan sadaqada dhexdeeda ayaa fadli badan oo sadaqada bisha ramadaan dhexdeeda la bixiyaa way ka fadli badan tahay sadaqada bilaha kale la bixiyo anas ibnu malik baa laga wariyey xadiidu tirmidi soo saarayo rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa la weydiiyey ayu sadaqati afdal sadaqatee ayaa ugu fadli badan baa layihi rasuulku sala la alay sl uxu uhi sadaqatun fii ramadaan sadaqada ramadaan la bixiyo ayaa ugu fadli badan buu yihi midda labaad dadkii fuqarada ahaa ee baahanaa ayay dhibtoodu sii badanaysaa oo iyagoo markii horeba sii baahnaa ayaa soomkanina sii daciifinaya oo ay ka weliba kari waayayaan inay wax helaan soomkaa daraaddiid waliqariibin wa dafcuhaa liqariibin qariib in loo dhiibo ayaa afdalu fadli badan isna qofku hadduu wax sadaqadaysanayo oo sadaqo sunna u bixinayo dadka aqaaribtiisa ah ee u dhow inuu ku sadaqadaysto ayaa ka fadli badan isagoo cid aan u dhoweyn oo masalan aan qaraabadiisii dhaweyd aan ahayn siiya baayday rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yihi asadaqatu cala almiskiini sadaqa sadaqada aada miskiin ku sadaqadaysataa waa sadaqa un wa calaa dirahimi ka qaraabada oo saaxiibkii qaraabada tiin sadaqadaad ku sadaqadaysana tintaani waa laba sadaqatun wa sila waa sadaqo iyo xidhiidhin oo qaraabada xidhiidhinna way isku lahayd marka haddii ay qof aydan waxba isu ahayn aada sadaqadiisiisa dee waa sadaqa un haddaad laakiin qofa qaraabo tihiin oo isu dhowdihiin aada sadaqadii siiso sadaqana way kuu noqonaysaa ajrigii sadaqada waad ka helaysaa ajrigii silada iyo qaraabo xidhiidhintana waad ka helaysaa waxaa kaloo jirtay xadiis saxiixeyn ay soo warinayaan laba dumar ayaa rasuulka u yimi sala allahu alay wasalam bilaal ayay dabeetana ku yidhaahdeen waxaad rasuulka noo weydiisaa inay bannaanta inoo gudaysa inaan ragga iyaga ku sadaqadaysano iyo agoommo yaryar oon anagu hayno inaanu nimanka iyaga haddaanay waxba haynin annagoo aan ku sadaqadaysano iyo agoommo aanu hayno bal ka waran bay yidhaahdeen rasuulku wuxuu hi haa way ku sadaqadaysanayaan laba ajri ayaanay leeyihiinoo ajriga sadaqada iyo ajriga qaraabada ayay labadaba helayaan oo markaa ninkiiiyo gabadhii waxaa tadawuca ee sunnaha waysa siin karaadoon weliba sadaqada cid kale la siiyo way kasii ajar badan tahay wa jaarin walijaarin wa dafcuhaa lijaarin iyadoo loo dhiibo sadaqadii jaar yacni cida qaraabatiin aada u dhiibto ayaa afdalu ka fadli badan inaad siiso cidaan jaarkaaga ahayn haddaad wax sadaqadaysanayso inaad dadka aad jaarka tiin aad ku sadaqadaysato ayaa ka fadli badan dad aydaan jaara inaad ku sadaqadaysato maxaa yeelay waxaynu cabsanay xadiidkii saxiixa ee bukhaari uu soo wariyey ee rasuulku sala la alay slam uhi ma saala maa zaala jibriilu yusiini biljaar jibriil kama suulin inuu jaarka ii dardaarmo xataa danantu annahu sayuwarisuhu ilaa aan ubaqaa maleeyo inuu odhan doono ha isdhaxlaan siduu igu dardaarmayey jaarka waxaan u maleeyey inuu markaa isdhaxalsiin doono odhan doono ha isdhaxlaan xadiid bukhaari caishe uu ka warinaya ayaa waxay tihi caishi rasuul allow laba jaar baan leeyahay koodee baan wuxuu hadiyeeyayo haddaan sadaqyo wax bixinayo koodee baan siiya ilaa aqrabihima minki baaban buu yihi kooda kuwa albaabka dhow ayaad siinaysaa buu yidhi waa kii rasuulkuna sala alla alay slam lahaa haddii aada shay maraq la aada kariso dee biyihiisa iyo maraqiisa waa inaad badisaayo aada dadka jaarkaa iyo hareerahaaga aada jaadsiisa markaa weliba waxaa sii fiican dee waxaa la sadaqadaysanayaa inuu yahay wuxuu qofku jecel yahay sida aayadda qur-aanka alla ku uhi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun ma gaadhaysaan xaqiiqada biriga iyo soofalka ilaa bixisaan waxaad jeceshihiin wax xun in la bixiyaana iyaduna waa mid xun wey walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquun baa ilah yidhi haw qastiina kaliita idinkoo bixinaya walastum biaakhidihi laan tuqduduu fiih oo idaana idinba qaadateen haddii laydin siiyo inaa indhaa isku qabataan mooyaane yani nafdaada un qofka aada waxsiinaysa ka matelo wixii adiga lafdaada haddii lagu siiyo kugu xumaan lahaa waa inaanad dadkana aanad siinin taasi waxay khilaafsantahay sidaynu inagu ku sugannaho haddaynu maanta sadaqo bixinayno ama hadduu miskiin iminka ina dawarsado lacagtaynu hayna waynu baadhaynaa shantaynu dhaafaynaa boqolkaynu dhaafaynaa kontonkaynu dhaafaynaa giniga oo toban iyo waxaasaala raadinaya marka waxa wanaagsan dee waxaan ilaahay agtiisa ayay ilayn kugu tegayaan oo aada ajir weyn kaga helaysaay oo lagu korinaya maalinaad meel kale wax kaaga imanaynin inaad xaggaa sare haddaad wax bixinayso aada ka bixisay xagga hoose ee aadba aanad qaadateen aanad u eegin wajaarin afdalu intaasoo dhan ayaa fadli badan waman qofka calayhi guudkiisa daynun dayni ay ahaatay aw ama walahu waxa u sugnaaday manci talzamhu nafaqatu ay ku laazimayso yustaxabu waxaa la suneeya an laa yatasadaqa inaanu sadaqadaysanin xataa yu-addiya ilaa gudama calayhi waxa guudkiisa qultu waxaan inawaawi haddaanay al asaxu asax waxa weeye taxriimu sadaqatihi sadaqadiisu inay xaaraam tahay bimaa shay u sadaqadaysto yaxtaaju ilayhi ugu baahan yahay linafaqati man qof nafaqayntii talzamhu ay waajib ku tahay nafaqatuhu aw ama lidaynin ugu baahan yahay laa yarjula waanu rajaynaynin wafaan oofin waxau leeyahay sheekhu qofka lagu leeyahay dayn ayaa qofka lagu leeyahay amaa dayn laguma lehe laakiin waxaa jira cid ay nafaqadiisu waajib ku tahay baa jira oo masalan waalidkii oo baahan baa jira carruurtiisii baa jira xaaskiisii baa jira dayn baa lagugu leeyahay ama ciday nafaqadoodu waajib kugu tahay ayaad leedahay yustaxabu waxaa la suneeya an laa yatasadaqa xataa yu-addiya ma calayhi waxaa sunnaa u wanaagsan inaanu sadaqadaysanin ilaa uu bixiyo waxa guudkiisa ahaaday ee bimacnaa haddii dayn lagu lahaa dayntaasa in ilaa u bixiyo haddii nafaqo lagu lahaa ilaa uu nafaqadaa bixiyo in aanu sadaqadaysanin ayaa fiican nawaawi ayaa haddaba marka halkaa waxaa u sunnaa inaanu sadaqadaysanintaa waxaynu ka fahmaynaa inay iska banaantahay qofkii oo dayn lagu leeyahay ama dadkii uu waxsiinayaba nafaqadoodii ay yar wagashwash ku jirtay inuu wixii soo galay sadaqadaysto inay banaantay min halaa ka fahmayni nawaawi baa dabeedna ka dambeeyey wuxuu uhi qultu alasaxu taxriimu sadaqatihi bima yaxtaaju ilayhi linafaqati man talzamhu nafaqatuhu asax waxa weeye inay xaaraam ka tahay inuu sadaqadaystaa wuxuu qofku ugu baahan yahay nafaqada cidday nafaqadiisu waajib ku ahayd macnaa wuxuu ku nafaqaynaya ciddii nafaqadiisu saarnayd wuxuu ugu baahan yahay inuu sadaqaysta waa ka xaaraam ama dee nafaqadii nafdiisa ayaaba ugu baahan yahay amaa dayn ayuu ugu baahan yahay laa yarju lahu wafaan meel kale oo uu ka bixiyana aanu u garanaynin intaa yaree u haysta mooyaane meel kaleo ama wax kaleu ku oofiyo dayntaasu ku bixiyana ma hayo markaa xaaraan bay taasi ka noqonaysaa haddaba waxaanu ugu baahan yahay nafaqadiisa ama nafaqada dadku nafaqaynayey horumarinta laga hormariyey sadaqada xadiis ayaa rasuulku sala allahu alay slm wuxuu ku yidhi kafaa bilmar-i ifman qofka waxaa dembi ugu filan an yudayica man yaquut ciddii uu quudinayay inuu halleeyo ama sadaqaha kaga halleeye ama wax kaleha kaga halleeye e ayaa dembi ugu filan wabda biman tacuul haddaad wax bixinaysana ciddaa aada nafaqaynayso kaga bilowbaa rasuulku yidhi midda labaad ayaga kifaayadooday waxaa ku filan dee farad bay qofkan ku tahay waxaan sadaqaduna waa sunni markaa faradka ayaana laga hormarinayaa sunnaha markaa xadiis baa jiray a wada garanaysaan oo ninkii martidu ku soo degtay ee dabeedna isaga iyo caruurtu waxay cunayeenba siiyey ee yidhi nacaawa markuu inoo yimaado faynuuskana ku baktiyo waxaad u tusisaana gaabanka dhaqdhaqaajisii waxaynu wax cunayno yar yarku haddii ay qayliyaanna waxay ku ciyaaraan u dhiib waxay leeyihiin oo ay kaga jawaabeen xadiidka horta gabadhan iyo iyo ninkani dee dad waaweyn bay iska ahaayeen oo gaajadana gaajo adegna ma hayno way iskaga sabrayeen iyagu oo xaqoodii ayay iskaga tabarruceen xaggan caruurtana caruurtu dee cunto kama dheragto oo goor walba waxbay iska cuntaaye baahi caynkaasi ma haynin ee waxa weeye inaga seexiyuno bal inaga farsameeyun yaanay ninka ku qabsaninin ayuunbay iska hayden meesha baahi weyni ma sii hollin bay yidhahdeen xagga dayntan laga hormarinayana dee waxay daynta iska bixinteedu waajib weeye khawaa laga hormarinaya wixii sunno ahaa haddii haddaba masalan uu rajaynayo meel kalu ka oofinayo wax kaloo meel ka filaya dee waxooga yeeru hayo inu iska saqaysa markaa qofkii way isaga bannaantay bacdaaba uu wafo kale meel kalu ka oofiyo oo filayo markaa walaalayaal waxaynu halkan ka fahmaynaa bacdamaaba yani wixii uu ama qofku nafaqadiisa ama nafaqadii ciyaalkiisa iyo dadku masruufayey ay u baahanaayeenan ka goytamaynin bacdamaaba la leeyahay ma sadaqadaysan karo inuu sadaqadaystaa waa ka xaaraan maxaysan mara inuu qaadiyo sigaar daba oo qabtana sadaqadii baa loo diiday iyo hor ilaahay inuu geysto maxaa yidhi halkana hor ilaahay waajibkan lagu saaray lafdeeda caruurtaadan iyo nafdaadan iyo kuwan lafdooda ayaa hor ilaahay ah oo de waa kii lahaa wax alla waxaad bixisa waa xataa maa tajcalu fii fami imra'atik gabadhaada afgeeda wixii xataa yeesho ajri baad ka helaysaayo sadaqa ayay ku noqonaysaa markaa taasina bacdamaba sadaqadii la xaaraantinimeeyey dee in qaad iyo sigaar iyo wax kale lagaga cunaana iyaduna waa xaaraan laba jibaaran weeye iyo dembi iyo mas-uuliyad daro dadka maanta joogana badidoodu waxay masruufaan waxa weeye waa qaadkaasun waxa la yaaliyo waxay soo helaan qaadkaas ayuun bay ku bixiyeen iyagoo caruurtooda ama gaajaysan ama qaawan wa fi istixbaabi sadaqati sadaqada haddaba sunanimadeeda bimaa shay fadala ka dheeraaday u sadaqaysta can xaajatihi awjuhun baa ku sugan asaxuhaana waxa weeye lam yashuqa caleyhi haddaanu dhibayna asabru usuxibba waa loo suneeya wa ilaa haddii kale falaal looma suneeyo waxau leeyaha sheekhu bal haddaba sunanimada inuu qofku sadaqadaysto wixii xaajadiisa ka dheeraada isaga baahidiisa iyo baahida dadkii uu nafaqaynayey wixii ka dheeraada inuu sadaqadaysto sunanimadeeda wixii isaga baahidiisa iyo baahidii ciyaalkiisa habeenkaa iyo maalintaa wixii ay cuni lahayen waxay cabbi lahayen waxay huwan lahaayeen wixii ka dheeraada inuu sadaqadaysto sunanimadeeda awjuhun wajiyaal baa ku sugan buu yidhi awjuhdaana waxa ugu saxiixsan uu ihi in lam yashuqa calayhi sabru berisaa dambe hadduu wax waayo haddaanu sabirku ku adkaanaynin oo ninkaasi sabrayo usuxiba waa loo suneeya inuu iska sadaqadaysto wailaa haddii kale ou hiiftamayo odhanayo waar waataanu mid baa isaga dhiibnay waxooga yaraay aanu shalay helayna hadduu hiiftamayo aanu sabraynin aanu adkaysanaynin saa dambe hadduu wax waayo falaa yustaxabu looma suneeyo ee karaahiye ayay u noqonaysaa haddaba axaadiis ayaa jirta iskhilaafsan baa halkan ku soo aroortay masalan waxaa ka mid a xadiis uu tirmidi warinayo oo la tilmaamaya abubakar inuu sadaqadaystay bijamiici maalihi maalkiisa dhammaantii inuu sadaqadaystay ayaa la sheegay waxaa kaloo ayana sugan in rasuulku yihi khayru sadaqati maa kaana can dahri hinan sadaqo waxa ugu fadli badan wixii qofku uu ka deeqtoon yahay wixii qofku uu ka deeqtoon yahay ayaa ugu fadli badan bu uhi sadaqo marka halkaasubay ku kala xambaareen oo waxay leheen taa abubakarna waxa weeye ciddii dee adkaysanaysa ha dhowto aan qumucqumuclaynaynin tan kale le khayru sadaqati maa kaana can dahri hinana waa qofkii aan hadhow adkaysanaynin weyaanu bacdaaba aanu adkaysanayn isaga waxa u khayr badan wixii uu kaoyin ka kaafdoon yahay inuu sadaqadaysto haddii kale ilayn manigii bay ka gelaysaa iyo sheegsheegii alla uu tilmaamay inay burinayso sadaqada yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa galladaysi iyo dhib ha ku burinina sadaqadiina tii ilaahay uu lahaa ayaa haddii kale kaga dhacaysa markaa sidaas ayuunbaa lagu xambaaraya wallahu aclam kitaabu nikaaxi nikaaxi ayuu u kitaab yahay marka waxaynu mabaaxif ahaan aynu u sheegaynaa dhowr arrimood xadkiisa ama tacriifkiisa yani muxuu yahay nikaax muxuu yahay xukunkiisu oo isna inoogu sheegi doono matniga maqaasida uu leeyahay guurku iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa markaa xadkiisa xagga luqa ahaan nikaax addamu waljamcu bay yidhaahdaan waa ururin tanaakaxat ilashjaar bimacnaa dhirtu markay isku ciirciirto ee ay isdhex gasho ayaa la yidhaahdaa marka waa ururinta iyo waxisugeynta nikaaxu sharci ahaanna waxaa la yidhaha cabdun yatadaman ibaaxata waطin bilafdi inkaaxin aw taswiijin aw tarjamatihi sharcan waxa weeye waa caqdi iyo wax la guntayo iyo heshiis la gelayo oo lagu ibaaxaynayo wadi iyo isu tegid laba ruux ay isu tagaan taasoo lagu caqdinayo lafdiga guurin ama tarjamadeeda inkaax ama taswiij iyo ama tarjamadooda marka carabtu nikaax markay ka hadlayso bimacna alcaqdina way uga hadashaa bimacna alwaina way uga hadashaa nikaax iyagoo looga jeeda caqdiga iyo gunudka iyo iyadoo looga jeeda bimacnaa galmuda iyo xidhiirka i masalan ay yidhahdaan nikaxa fulanu fulana aw binta fulani aw ukhtahu ayuu nikaxay macnaha wuxuu uga jeeda wuu guurso wuu caqdiyey haddii la nikaxa zawjatahu imra'atahu bimacnaa wuu tegay bay noqonaysaa markaa khilaaf badan bay geliyaan keebuu xaqiiqo ku yahay iyo keebuu majaaz ku yahay waxaa markaa inagu u tacarudi mayno oo u bambixi mayno markaa tacriifka nikaax marka laga hadlayo waa kaa xukunkiisana isaga ayaa sheekhu inoo sheegi doono tajri calayhi alaxkaamu alkhamsa axkaamta shanta ah ayuunbaa ku dureerta oo isagaa bedihooda matniga inoogu sheegi doona maqaasida uu guurku leeyahay waxaa weeye saddex arrimood ta ugu horeysa waa xifd xifdu nasal waa tafiirta ilaalinteeda yani tafiirtii tafiirtaa iyo tarankaa ka imanaya macnaha ibnu aadamka ayaa alla ugu talagelay kownkan inuu camiro markaa camiridii iyo ujeeddadii alla uu u keenay ayaa ku xidhan oo tafiirtii ayaa ku ilaashamaysa oo tafiirtii baa sii jiraysay ibnu aadamkii waa maqsad ka labaadna waxaa weeye ikhraaju lmaai aladii yaduru ixtibaasuh biyaha alla uu inagu abuuray oo haddii la isku daayo dhib u keenayo qofka ayaa la iskaga saaraya haalisan waa lada iyo macaan laga helayo weeye markaa maqaasidiisana kuwaas ayaa ka mid a arkaanta uu leeyahay nikaaxu waa shan waa zawj zawja weli shaahidaan iyo siiqa shantaa weeye arkaantiisu waa zawjkii kii wax guursanayey zawjadii oo ah tii la guursanayey weligii oo ah kii isu guurinayey shaahidaan labadii markhaati ee ka markhaati noqonayay labadaa ruux inay isguursadeen iyo siiqadii oo ah isu guurintii shuruudda arkaantaasi shuruud bay leedahay shuruuddaasi marka la duuduubo waxay noqonaysaa shan iyo afartan shardi haddii la kala qaadana mid waliba gaar ayuu shuruud u yeelanaya bal masalan waxaynu soo qabanaynaa zawjka ugu horeeya waxa uu leeyahay shuruud toddoba zawjadu waxay leedahay shuruud shana weligu wuxuu leeyahay shuruud tobana shaahidaanku waxay leeyihin shuruud sagaala siiqadu waxay leedahay afar iyo toban shardi ayay yeelanaysaa isugeyntooduna waa shan iyo afartan shardi haddii aynu isku dayno inaynu tilmaanno shuruudda zawjka kow cadamu lixraam waa inaanu muxrim ahayn haddii uu xaj xidhan yahay nusug hadduu xidhan yahay ma ansaxayo guurkiisu ka cadamu lixraam ka labaad wuxuu noconayaa alikhtiyaar waa inuu qofku doorto oo aan la qasbaynin qof la qasbayo le qasab ku guursana guurkiisu ma ansaxayo tacyiin waa inuu qof cayiman yahay oo hebel la leeyahay ee haddaanu cayinay inuu nimankaa mid ka mida unbaa wax loo guurinayaa yahay ma ansaxayo waxaa kaloo shardi ah cilmuhu biismi almar'ati aw caynihaa dee waa inuu ama haweeneyda magaceeda garanaya ama muuqaalkeeda garanaya ruuxan dumare uu guursanayo waa inuu ama magaceeda ama araggeeda garanaya laakiin gabadh un baan guursanaya ma soconayso waxaa kaloo ayana shardiya cilmuhu bixillihaa lahu waa inuu og yahay ruuxan dumari inay tahay mid xalaal ah oo bimacnaa maxaarimtiisii waa inaanay kami waa inuu og yahay inaanay ruuxan dumari maxaarimtiisii ahayn waa inu si aanu la soco dukuuriyatuhu yaqiinan waxaa kaloo la sharday inuu lab yahay yaqiin ahaan inuu lab u yahay dee kii labeebka ahay in la hubinba dhinacuu ku cad yahay isna dee zawji la odhan maayo halkaa loo soo fadhiisan maayo la odhan mayo waxbaa loo guurinaya cadamu almaxramiyati baynahumaa baynahu wa baynaha waana inaanay wax maxramiye ahi u dhaxaynin isaga iyo xaaskiisa waa inaan maxram aanay ahayn maxramkuna waa dumarka dee maxaarimta la yidhaahdo waa inaanay ka mid ahayn marka zawjku waxa uu leeyahay toddobadaa shardi ee aynu nidhi ka ugu horaya cadamu lixraam waa inaanu muxrim ahayn alikhtiyaar waa inuu doorto aanu mukrah ahayn atacyiin waa in lacyimaan la yidhahdo waa ninkani aanu ahayn mid mubhama cilmuhu biismi lmarati aw caynihaa waa inuu og yahay ama uu garanaya magaca gabadha ama caynteeda cilmuhu bixillihaa lahu waa inuu og yahay inay xalaal u tahay dukuuriyatuhu yaqiinan waa inuu lab yahay yaqiin ahaan waa inuu lab u yahay cadamu lmaxramiyati baynahu wa baynaha isaga iyo gabadhana waa inaan wax maxramiyaha udhaxaynin kaasi waxa weeye waa toddobadii shardi ee zawjku lahaa gabadhu waxay leedahay iyaduba inu shan shardi cadamu lixraam ruuxa dumar ee la guursanayo waa inaanay muxrimad ahayn oonay camal nusug aanay xidhnayn ila ma ansaxaynin gabadha muxrimadda in la guursadayo tacyiin baa shardi ah oo iyada lafdeeda waa in la cayimaayo la yidhaahdaa dee ama magac ama yacni muuqaal ama magac lagu cayimaa ee gabadh uun baa la guursanaya iyada lafdeeduna ma banaana ee waa inay mucayano tahay waxaa kaloo shardiya alkhuluwu min nikaax waa inay ka maran tahay ruuxa dumar guur waa inaan caqdi kale ku xidhnayn caqdi kale waa inaanu ku xidhnayn marka masalan dee hadday sheegato masalan yaalaanu waxay dee dhibaatadu ay ka soo baxdaa ruuxa dumara haddii weligeeda sida alla iyo rasuulkiisu ayna yidhaahdeen arrinkeeda laga goynayo oo ka guursanaya weligeeda uma soo xidhiidhayo waxaan faraa badan ee isugu imanayaa may dhacdeen marka waxaa la arkay meelaha qaarkood ruux dumar oo afar nin isugu yimaadeen anigaygana maalin wayd arkay mid laba nin ay isku qabseen midba laba carruuro u leh oo ay labadiiba isugu yimaadeen mid walbana laba carruuro haysa intay mid ka dudu mid kale isi guurso kiina iyadoo laba haysa kasoo dudoo reerkoodii un midba dhinac isugu ergaa ka yimi yani maxaa keenaya waxaa keenaya wadaadkaa weligeed walba ku meherinaya laakiin marka arrinku weligeeda ku xidhan yahay isaga masalan markay gabadhu xataa carmal tahay qowlkeeda ayaa lagu kaafdoomayaa oo weliga khaaska ah qowlkeeda yani ayaa lagu kaafdoomaya wax nina madihi ayuu ku kaafdoomaya laakiin mase hadduu weli caama yahay oo sida qaadi oo kale hadduu yahay hadday gabadhu nin horeba soo martay markhaati waxaan ahayn laguma guurin karo dee walaadgeed joogana waaba dee kasii darayn maa gabadhi waa inay nikaax ka maran tahay gabadha la guursanaya waa inay nikaax ka maran tahay waa inaan caqdi kale ku xidhnayn waxaa kaloo isna shardi alkhuluw min ciddati gayri اlkhaaib waa in ruuxaa dumare ay ka maran tahay ciddada kan doonaya cid aan ahayn ka doonaya cid aan ahayn waa inaanay ka ciddo tirsanaynin hadday gabadhi gabadh muctadaata oo nin kale ka ciddo tirsanaysa hadday tahay iyadana ma qabanayo guur nikaax ma qabanayo hadday isaga ka ciddo tirsanaysana hadday isaga ka ciddo tirsanayso oo ay rajciyo tahay rajciye hadday tahay masalan hal dalquu fure way ciddo tirsanaysaa markaa ama yacni laba dalqadood buu furay waa rajciyay ku jirtaa markaa isagu waa guursan karaa isagu waa guursan karaa ama hadday ku baa-intay saddex wax ka yar hadday ku baa-intayna iyana waa la mid oo masalan mid uu furay ama laba fura soo dabeedna ku baa-intay iyadana wuu guursan karaa isagu haddayse saddex ku baa-into ama ay licaan ku baa-into ay kaga tagto ma guursan kara isaga lafdeeda iyadoo ciddo tirsanaysa marka waxaynu nili alkhuluw min ciddati gayri اlkhaaib wa kownuhaa unhaa yaqiinan iyada lafdeeduna waa inay dee dhadig lahuba tahay hadday labeeb tahay iyada lafdeedii dee waxba ka ansixi maayaan eeba dhinacuna hortaa lagu hubsado weeye markaa shantaas shardina waxaa le zawjada waxaan li cadam lixraam waa inaanay muxrimad ahayn atacyiin waa inay gabadhi gabadh mucayanaad tahay waa inaan ahayn inanun alkhuluw min annikaax waa inaan caqdi kale ku xidhnayn waalkhuluw min ciddati gayri alkhaaib ka doonaya cid aan ahayn waa inaanay ka ciddo tirsanaynin kownuhaa untaa yaqiinan waa inay hubaal ahaan u tahay dhadi halkaasina waa shan waxadaytaa labiyo toban weligu shuruud ayuu leeyahay nidhi waa toban o alislaam islaam baa shardi weligu inuu yahay dee weligii gaalkaa waxba cidi u doonan mayso addukuriya labnimo ayaa la shardiyaa ee islaanti ayana weli noqon mayso oo u dooyeysan mayso weligu waa lab laa tuzawiju lmar'atu lmar'a walaa tuzawiju lmar'atu nafsaha gabadhi gabadh ma guuriso gabadhina nafteeda ma guuriso alikhtiyaar waa inuu doortaa weligu ee aan xabadda foorka lagaga haynin oon la qasbaynin alxuriya waa inuu xor yahay addoonka isagana weli ma noqonayo albuluuq qaangaad waa inuu yahay sabigii yaraa waxba isna weli noqon maayo kii ka sii sheeyey unbaa guurinaya haddii inanta walaalkeed yar yahay dee adeerkeed hadduu wen yahay adeerkeed unbaa guurinaya alcaqd waa inaanu waalayn hadduu masalan waalan yahay isna waxba la weydiin maayo cadamu lfisq shardi inaanu faasiq ahayn hadduu weligii faasiq noqdo isaga lafdiisii walaayadii waa ka baxayaa oo halkay dabeedna tegaysaa dee xaakimka ayuu guuraysaa markaa iyo qariiri maya kii kale kasii sheeyey ayuun bay u guuraysaa zamanadana culimmadu aada bay fisqiga uga hadleenoo waxay dee ummadiiba waa wada ibtilaysan tahay oo midba meel ay kaga soo wareegtay ilaa wadaad iyo waranaba midba meel unbaa baashii faasiqnimada haddii sidii kutubtu dhigaysa loo eega ay kaga soo wareegeysaa an iska xaal mastuurana wadaado badan baa yidhi bal waxay iska wadwadno marka waa faasi culimada qaarkood baa yidhi maye fisqigu waxba wilaayada salbin maayo dee hadduu ka khamriga caba yahay hadduu dad ugu wanaagsan yahaba in intiisu inay meel wanaagsan marto ayuun buu la doonayaa oo isaga lafdiisu ka isbiirsada caba mid isbiirsa caba inantiisa la dooni maayo marka xaggaa wilaayadii ka qadxin mayso waxba dhaawac uga geysan mayso iyo haddii dee isaga ka- haddii laga raba aabihii oo ka- kale loo sii rabaa ama ka xaakimkii loo geynayaaba kasii daran yahay kudkii guul oo qanjo u guuray tahay dee isagii un bay yidhahdeen halayska ha laysaga tago waxaa kaloo iyana shardiga cadamu ikhtilaali nadari biharamin aw khadal waa inaanay eegmadiisi ku dhinmin gabow ama yar doqonnimo yar khabal haddii masalan odayga oon cid uu celiyey iyo cid uu yani hagaagsanba aan kala soocaynin hadduu yahay oo ama gabowgaasi ama saas ku haysnaa weli noqon maayo ee ciddii kalun baa looga wareegaya cadamu alxajri bisafa waa inaan safiihnimo loo sharin oon tasarufka looga mamnuucin haddii xoolihiisii yaraa iyo wixiisiiba intuu safiih noqday uu haleeyey u baabiiyey oo ka soo baxay oo dabeedna wixiisiiba laga masruufo dee inanna cidi usoo doonan maysa weeyo kaasi weli maa ka xoolihii yaraaba laga xidhay cid inan usoo doonan mayso wa cadamu lixraam isaga lafdiisa waxaa la shardeeyaa inaanu dee muxrim ahayn hadduu muxrim yahay isna waxba ma gurin karo marka waxaynu idhi weliguna shuruud ayuu leeyahay shuruuddiisaasina waa toban waxaynu idhi islaamnimo iyo labnimo xorriyad doorasho oo aan la qasbaynin caqli iyo qaangaad waa lix cadamu lfisq waa inan faasiqeen waa toddoba cadamu ikhtilaali nadari biharamin aw khabal waa sideed cadamu lxajri bisafa waa inaan safiihnimo loo sharin waa sagaal iyo cadamu lixraam waa toban waxaad haysaa markaa laba iyo labaatan waxaa yimi ashaahidaan labadii markhaati ayaa iyaguna yimi waxaa iyagana u shardiyaa sagaal shardi alislaam waa inay labada markhaati islaam yihiin dee meelahan looga yeedhi maayo laba aan diintaba aaminsanayn ama ilaahay iyo nebigaba caayaya iyo malaa'igta loo yeedhi maayo kuwa cadcadun hamoodina gaaladu daf bay hargeysa ka tahi waa kuwa ilahay iyo nebiga iyo malaa'igta caayaya wey ka xun weliba kuwa gaaladaa ka xun kuwaas ilahay inbaba aflagaadaynaya ayaa ka xun marka waa inay islaam yihiin waa inay qaangaad yihiin laba inan oo yaryara iyagana lagama dhigi karo markhaati alcaql waa inay caqliyihiina mid waalan ama laba waalwaalana iyagana laga dhigi maayo markhaati alxuriya ayaa la shardiyay inay yihiin kuwo xor ah ee kuwii addoommada ahaana ma gelayaan markhaati addukuura waa inay lab yihiin ee dhadig iyaguna ma noqdaan markhaati guuru abu xaniifa isagu wuxuu yidhi nin iyo laba dumari waa iska haddii cid kale la waayo waa meesha waa la iska soo fadhiisino way markhaati way noqon marka madaahibta kale laakiin waxay leeyihin dukura waa shard alcadaala waxaa kaloo shardiga inay inay dadka markhaatiyadaahi ay caadilan yihiin dad fusaaqa iyagana markhaati ma gelayaan dee wayna ama hore u toobad keeneen hadda soo weysayso isagoon beryahaaba food dhigin maaha sharci maaha waa inu qofku hore usii toobad keenay oo hore usii tukan jiray asamcu walbasar waa inuu wax maqlayaan waxna arkayaan dee kii labadaba demta ahaa isagu sidiisa kale baa loo saalwa kii indhaala dee waxba arki maayo waa wax badan baa loo muusayn karaa kii aan midhba maqlayna daysan wax la isleeyahayba isna maqli maayo kii aan waxba arkaynana dee wax meesha joogaba jin iyo insi isna war uma hayo waxaa kaloo shardiga cadamu tacayun lilwilaaya waa inaan u caynoobin ama u keliyoobin wilaayada masalan inanta aabbaheed baa jooga ninkii doonayana meesha ma fadhiya ninkanana waa joogaayo weligii baa yidhi ana isku labaragi oo xaggana markhaati ka noqon xaggana weli ka noqon de m ma banaano markaa leanna isagii baa weliya markaa weli iyo markhaati fiaani waaxid ma wada noqon karo masalan haddii ay hal walaal jiro oo inanta hal walaalna leedu isagu walaalkaasi inuu weli yahay haddii markaa ninkii iyo mid kale ay meesha soo fadhiistaan ma ansaxaysa marka inuu kani markhaati noqdo waayo isagii baa wadaya laakiin hadday laba walaal meesha yihiin mid weyn iyo mid yar masalan laba kala weyn wey kii weynaabaa markaa weligii ah dee ka yari markaa markhaati wuu noqon karaa ila inuu caynoobin wilaayadee marka waa cadamu tacayun lilwilaaya waa inaanu wilaayadana u caynoobin marka waxaanu nihi halkaasina waa sagaal waxaynu haysanay markaa labiyo labaatan waa koob iyo soddon ayaynu halkaa ku haysanaa hadaynu shaahidaanka ku celino waxaanu idhi waa islaam inay yihiin labada markhaati waa inay qaangaar yihiin waa inay caqli leeyihiin waa inay xor yihiin waa inay lab yihiin waa inay caadilin yihiin waa inay wax maqlayaan waxna arkayaan waa inay wilaayadana u caynoobin yani u keliyoobin siiqadii baa kuu timi siiqada iyada waxaad u celisaa haddaad doonto siiqat lbayc siiqadii beyc ayuun baad u celinaysaa saddex iyo toban shardi ayay lahayd saddex iyo tobankii shardi iyo mid ugu kordhaya ayuun bay yeelanaysaa dee waana inay baayic iyo mushtarakii halkoodiina aad gelisaa zawji iyo zawjan waa inaad gelisaa oo waatayna iyada taasoo tilmaanay o afar iyo tobanka waxaa ka mid ah an laa yatakhalla bayna alijaabi walqabuuli kalaamun ajnabiyun iijaabka iyo qabuulka waa inaan hadal ajnabi soo kala dhex gelin inta idin waan kuu guuriye dabeedna layska sheekeeyo hadhow dabeetna waan aqbalay iyadoo layskaba sheekaysto xoogay la dabaashay may waa ina isku xigaan hadal ajnabiya oo ka gaaray waa inaan soo kala dhex gelin xataa salliga rasuulka lagu saliyo zawajka ibnati fulana bintu fulana baan kuu guuri markaasuu alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu qabilt isaga kitaabku inooga hadli doono xataa xooga khudbada yaree lasoo dhex geliyo isaga inooga hadli doona oo waa xataa intaa yar baa khilaaf ku jira taa lafdeeda dee waxaa la mid ah wadaadku markuu idhaha waan kuu guuriyey ee halkaa u idhaaho war sidan dheh isla rafanayaane kiina u dhididaya ee golba ee sidan dheh iyo kaniga daba dheh iyo laisla dhakafaarayo taa lafdeeda hadal ajnabi ay noqonaysaa ee waa in marka hore laga sii dhaadhaciya oo la yidhahdaa war markaan ku idhahdo waa kuu guuriy adoon xagga waan kaa aqbalun dhe adna haddaad saata iga dabadhe aqabilta nikaxa ma aqbashay yani iyada lafteeda hadalkii ajnabiga ahaa buu noqonaya wax loo baahan yahayna weliba istifhaamtaas ma aqabilta ma aqbashay wadaadadoo dhan way sameeyaan badi wax loo baahan yahayna maaha kitaabka ku jirta marka waxaynu waa inaan iijaabka iyo qabuulka soo kala dhex gelin hadal ajnabi waa inaanu soo kala dhex gelin sukuutun tawiil amus dheere laftiis waa inaanu soo kala dhex gelin haddii markuu dha waan ku guriyey un ladaawado una xoogay dabeedna la aamusnaado iyada lafdeedu waxbay dhimaysaa oo waa in lagu celiyo mooyaane kii hore lagagama jawaabi karo o laguma xidhiidhin karo waa in yatawaafaqaa fi lmacnaa xagga macnahana waa inay iska waafaqaan waan kuu guuriyey hadduu idhaha kana idhaha waan qaatay dee isku macnamo maaha marka waa in macna ahaana labadan lafdee laysa leeyahay iijaabka iyo qabuulku waa inay iswaafaqaan iyo lafdooda cadamu tacliiq tacliiq waa inaan lagu samaynin oo markay ninkaasi yimaadaan inantaydii kuu guuriyey ama markay bishaasaan kuu guuriyey inta gacanta laisu dhiibo taaqiid intaa waktigaasaan kuu guuriyey intaa iyadana ma banaana tacliiq iyo taaqiid midaba waa inaan lagu samayn waxaa kaloo shardi an laa yatagayar alawalu qabla thaani waa inaanu ka hore isbedelin ka labaad hortii sida hadduu idhaha inantaa heblaayaan kuu guuriyey isagoon kii kala jawaabinba haddana uu ka tago u idhaahdo heblaayada kale oo uu kaba hadalkii hore kaba tago iyada lafdeedana siiqadii ma ansaxayso ee waa inaan markuu k ilaa uu ka dambe waa inaanu ka hore isbedelin intaanu ka dambe aqbalin waxaa kaloo shardiga an yatalafadaa bixayu yasmacuhu ashaahidaan yasmacuhuma ashaahidaan waa inuu iijaabkii qabuulkaba lagu hadlaa ilaa qadar ay maqlayaan markhaatiyadu haddii un dhegta la isu saaro dee ma ansaxayo waan koo guuriyey meherkeedu waa intaa anna waan kaa aqbalay waa in dadku isla wada maqlayaan haddiise inta dhinacun la isku qabto dhegtan wax yar la isu saaro ma yasex in ansaxayo baqawl ahliyati ilaa wujuudi shaqi alaakhar waxaa waa in ehelnimadu yani imka weliga shuruud baynu usoo tilmaamayna masalan uu ka mid yahay caqli marka waa shuruuddaasaa la odhanaya ahliya waa muahilaat baa la odhanaya wixii ahelka uga dhigayay wilaayadan masalan ka hore ama de welihaada ama wakiilkiisiiba ha ahaadee intaan qaybka labaad le- ilaa intaa yani siiqadu ay ka dhamaystirmaysa iijaabkuna ka imanayo waa inuu guurintii ehel u yahay hadduu yidhahdo waan kuu guuriye hebelaaye hebeloo caynkaasa baan kuu guuriye dabeetana kii kalon jawaabinba u maryaxa dhigto markaana ma ansaxayso ee inta iijaabka iyo qabuulkaasi dhammaanayo waa inay ahliyadii baaqi tahay alkhiaab waxaa kaloo la shardiya khiaab yani waa in qofka lagula hadlaa waan kuu guuriye waa in la yidhaahdo zawajtuka waa khiaabka waa nooca waan guuriyey inaad taa iblaa yaan guuriyey haddaad tidhaahdo oo yaad siisay baad da iman karta oo yaad u guurisay yani waa in qofka lagula hadlayo la yidhi waan kuu guuriyey alkhiaab waxaa kaloo shardiya an yutima almukhaaab inuu ka lala hadlay dhammaystiro ka lala hadlay waa inuu dhamaystiraa oo marka la yidhahdo waan kuu guuriyey waa inuu isagii dhahdaa waan kaa hebelo waan kuu guuriye marka la yidhaahdo ama la ishaaro ama magaciisa la wa inu ha waan ka aqbal hadduu oday halkaa iska fadhiya dha waanu aqbalnay waa noo guddoon ma ansaxayso hadiyo goorale isweydiisigan ayaa masalan waxa dhacda nin baa lagu magac qabso dh hebelow inantaasaan idinka doonin caynkaa iyo caynkaas midaan kii lagua qabsaday ahayn oo hadalka loo siyar qaybiya baay waa noo guddoon marka marka caqdigu dhacayo lafteed taasi waa iska de hadal hore iska habadal bilaashihe marka caqdigu dhacayo ee runta ay taagantee la yidhaha hebel waan kuu guuriye hadduu odaygii halkii un kasii wato yidhahda waan aqba waanu guddoomanay ama waanu aqbalanay ma ansaxay waa inuu isagii hadalka ka soo baxaa waa an yadkura almar'a de wayn haweenaydana la sheegaa haweenayda waa in la sheegaa oo ama la magaceeda la sheegay inta heblaye hebel la ilaah baan kuu guri ama inantaasaan kuu guri hadday goobta fadhido waxba looma baana goob fadhiga wadaadadii wax foojarigareynayey ee de ayaa ayaa ayaa golaha keeni jiray waayo waxoodiiba iska wada foojariyaho markhaatiyadii iyo isagii wixii oo dhan markaasaa laleeyahy waxaa ka markhaatiyatan inaynu labadaa isu guurinay laakiin markuu wax waliba saxda yahay dee adigu waxaad ka markhaati noqonaysa un haddaad markhaati itay weligaa hebel la yidhahdaa inanuu dhalay uu heblaayo ku sheegay inuu ninkaa u guuriyaan anagu markhaati ka ahayn ee adigii waxba caynkaga egtay inay cadiyo inay casiyo inay dheer tahay adig waxba kaama saara marka waa in ruuxa dumara la sheegaa siiba yani marka la yidha heblaayo ka dambe lafdeedu waan aqbalay keliya waa inaanu odhanine waa inuu ama magaceeda sheegaa ama dee damiir u noqonaya qabiltu zawaajaha ama qabiltu zawaaja fulan heblaayaha guurkeedii waan aqbalay waa inuu yidhaahdaa waan yudiifa nikaaxa ilaa lijumlatihi bayna waa inuu guurkana dee loo tiriya duuduub ahaantiisa dhegtaadaan u guuriye ama ishaadaan u guuriye yani ma ansaxayse waa in qofkii loo wada tiiriya waan yaqsida allafda limacnaahu lafdigana isleeyihiin lafdiisana waa in macnahiisii looga jeedaa asliga ahaa macnihiisii asliga waa in looga jeedaaye haddii maldah iyo wax kale la isu muusaynayo loo jeedo isna guurkii ku ansixi maayo waxaa kaloo shaaficiyadu ay raaciyaan wa kownahaa bilafdi inkaaxin aw taswiijin aw tarjamatihimaa waxay dhahaan labadaa lafdi keliya guurin waa isku macno taswiij iyo inkaax nakaxtuka mazawaajtuka waa labadaa lafdi iyo wixii tarjamaad u ah ayuunbuu noqonayaa bay yidhahdeen guurku laakiin madaahibta kale bal sida maalikiyada iyo markaynu halkooda taagannahay ayaynu tilmaami doonaa marka halkaasina waxa weeye afar iyo toban shardi haddaynu ku celinnana waxa weeye anlaa yatakhalala bayna alijaabi waalqabuuli kalaamun ajnabiyun waa inaanu soo kala dhex gelin ijaabka iyo qabuulka hadal ajnabiy wa an laa yatakhallala baynahumaa sukuutu dawiil aamus dheerina waa inaanu soo kala dhex gelin wa an yatawaafaqa fi lmacnaa xagga macnaha waa inay iska waafaqaan iijaabkii qabuulka wa cadamu tacliiqi wa tacqiid tacliiq iyo tacqiid yani wax kuxidhid iyo waktiyeyn midnaba waa inaanu lahayn wa an laa yatagayara alwalu qabla haani waa inaanu ka hore isbedelinka labaad hortii wa an yatalafadaa waa inay ku hadlaan labadoodu dee siiqada bixayu yasmacuhumaa ashahidaan si ay maqlayaan macnaa ay ka maqlayaan labada markhaati baqaau lahliyati ilaa wujuudi shaqi laakhar inta qeybka kale laga helayo waa in ahliyadii ay baaqito qofkii aan u aaran walkhitaab waxaa kaloo shardiya in la yskula hadlo waxaa kaloo shardiya an yutima almukhaatab kii lala hadlay ee lagula hadleynayo waan kuu guuriyo waa inu dhamaystirayo oday kale waa inaanu iska qaadan waa in yadkura almara haweene waa in la sheegaa ama magaceeda ama yani ishaaro lagu sameeyo wa an yudiifa nikaaxa waan yudiifa alwalu annikaaxa lijumlatihi ka labaad waa inuu dhammaantii guurka u wada tiiriya wa an yaqsida allafda limacnaahu waa inay lafdigana macnihiisa uga qasdinayaan wa kownuhaa bilafdi inkaaxin ow taswiij marka waynu tilmaanay shantii rugni iyo shan iyo afartan shardi oo ay yeelanayeen ka waa in sidaa loo hayaa xukunkiisana isaga ayaa inoo sheegi doona sheekh ka waxa wasale nikaaxa kitaabuka qur-aanka waa tilmaamay sunnaha rasuulku waa tilmaamay ummadduna waa ku ijmaacday oo waa ku kulantay fankixuu maa taaba lakum min annisaa ilahay baa guursada wixii idinka wanaagsanaada dumarka xaggooda waankixul ayaama minkum waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi addunyaa mataac adduunyadu waa alaab wa khayru mataaciha almar'atu saalixa alaabteedaa waxa ugu khayr badan adduunyadana ruux wanaagsan oo alla kaa siiyo ruuxa wanaagsanna wuxuu yidhi waata haddaad amarto ku adeecda haddii adeegto ku farax gedisa haddii aada ka maqnaato nafdeeda iyo maalkaagaba ku ilaalisa ka adduunyaduba waa alaabtaas alaabtana ruuxaa dumara ugu fiican waxaa kaloo xadiid kale uu ku yidhi man razaqahu llahu imra'atan saalixa gabadh wanaagsan qofka alla siiyo faqad canow calaa shatri diinihi diintiisa gabalkeed ayaa alla ugu kaalmeeye dee shadriga ka qaybka kalena ha ilaashado nimankii guurkaiyo iska daayeyna wuxuu yidhi anigoo idinku cabsi badan waa soomaa waa afuraa waa seexdaayo dumarkana waa guursadaa waman raqiba can sunati falaysa mini kan sunahayga nacaana aniga iga mid ma marka wuxuu yidhi sheekhu huwa guurku mustaxabun mid oo la sunneeyey weeye limuxtaajin ilayhi mid u baahan ayaa loo suneeyey jidu helayo uhbatahu qarashkiisii fain faqadahaa hadduu waayo qarashkii ustuxiba tarkuhu inuu ka tago ayaa la suneeya wayaksiru shahwatahuna wuxuu ku jabin bisawmi soom ayuu ku jabinayaa waxa u yihi sheekhu guurku waa mid mustaxab ah oo la suneeye oo sunno ah oo aada u wanaagsan yuu u yahay limuxtaajin ilayhi qofka u baahan ee xidhiidhkaa doonaya ee u baahday nafdiisu ay u cishqinayso xidhiidhka iyo galmada waa u sunne weliba marka uu muxtaajka u yahay ee weliba yejid uhbatahu uu helaya qarashkiisiina uhbadiisii iyo alaabtiisiina uu helayo uhbadaasi waxa weeye meher aradbeelkii dee ruuxa dumari ay xoogaygaa dhowrkaa bilood soo qaadatay aradbeel ka dhigan lahayd nafaqadiisii waa inuu helayaa u haystaa waxaana loogu suneeyey dee diintiisa ayaa u ilaashamaysa tafiirtii iyo ummadda ayaa ku baaqi noqonaysa nasabka ayaa ku ilaashamaya danihiisa ayuu kaalmaysanaya rasuulkuna sala allahu alay slam wuxu uhi yaa macshara shabaabi man istataaca minkum lbaata falyatazawaj fainahu agadu lilbasri waaxsanu lilfarj waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaar wuxuu yidhi rasuulku jamaacadii dhallinyarada ka awoodee idinkaydi ka mid ee baa'o kara ba baa'ada waynu sheegi doon ha guursae qofka baa helaya muxuu u guursanayaa isagaa araggiisana u laabayo oo dee meelaha hanqalka u taagi maayo xubinkiisana waa u ilaalinaya dee waa cidda ilaahay ka baqanayse ayuu u ilaalinaya qofkii aan awoodin baadaas keli waayana facalayhi bisom ha soomo baa rasuulku yihi fa inahu lahu wijaad wuxuu noqonayaa kaasaa dhufaan u noqonaya markaa baa-o waxay ku fasireen culimada qaarkood jimaaca yani qofka awoodaya galmada qaarna waxay dhahen maye baa-adu waa ma aanu nikaax waa qarashii guurka kaa hore culimada qaar baa aada u diiday oo yidhi laguma fasiri karo jimaac waayo waman lam yastadic ayay noqonaysaa marka la dhi albaata qofka kara yani jimaacu ha guursado waman la yastadicka jimaaca kari waayaana facalhi bisom muxuu gacmuhu kari waaya muxuu ka soomaya markaa meesha yaalla markaa waxay dhahdeen qawlkaa isaga halkaa loguma macnayn kare waa qarashkiin qofkeena culimada qaar baa isku celiyo waxay yidhahdeen man istadaaca minkum aljimac yani alba aljimac ninka kara muxuu ku karayaa dee liqudrati calaa mu'ni nikaax wuxuu dee inay jimaaca ku karayaa dee xoogay buu haysta ilaken waxba haysanin ma karayaa macnaheedu weeyaan jimaaca kii kari waaye markaa dee ka caajisaan ha iska soomo sidaasay yidhahdeen imaamu axmed ayaa wuxuu wariyey iyo ibn abi shayba iyo alxaafid ibn cabdilbar ayaa waxay yidhaahdeen nin ayaa u yimi rasuulka markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi war xaas ma leedahay markaasuu yihi maya addoonna ma lihid ma lihid oo waana fayawdahay waxoogayna waad iska haysataa haa buri walxamdu lilah fa anta idan min akhwaani shayaaiin bui haddaba adugu shayaaiintii walaladood baad ka mid tahay in kunta min rubaani nasaara falxiq bihim haddaad qolada nasaarada rubaantooda ka mid tahay iyo suufiyadooda ord qabo wain kunta mina fasnac kamaa nasnac haddaad nala mid tahayna dee waxaanu samaynayna samee nikaaxu sunnaha iyaga ayuu kamid yahay sidaas ayuu markaa rasuulku ku yidhi bay yidhaahdeen ninkaa marka wuxuu sheeku yihi huwa mustaxabun limuxtaajin ilayhi yajid uhbatahu guurku waa u sunne nin u baahanoo qarashkiina haysta fain faqadahaa hadduu haddaba waayo uhbadii caantaynba ma hayo istuxiba tarkuhu istuxiba lahu tarku de ha iska daayo ila haddii kale wa isku dulbaktiy maaa ilahay baa hi waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugnihim allahu min fadli iska dhowrsoonaadaan kuwaan waxba haynin inta ilaahay fadligiisa ka qani yeelayo wax ka siinayo dabeedna ninkii caantayn mahayo alla guurkiga joogsay dee waxna waa hayaan marka wuxu uhi wayagsiru waa irshaad ahaan iyo tala ahaan taasi iyada baabkaasi kaasoo yar oodaye wayagsiru shahwatowna bisom soom ayuu ku jebinayaa shahwadiisana soomkaa ayuu ku jebinaya fain lam yaxtaj haddaba haddaanu u baahan kuriha waa la karaystaa in faqada اlhba hadduu qarashka waayo wailaa haddii kale fala lama karaysta laakina alcibaadaةa ayaa afdalu fadli badan qultu waxaan nawowi haddaanay fain lam yatacabad haddaanu cibaadaysanaynin fanikaaxu afdalu fi laصaxi nikax ayaa fadli badan fain wajada اlhbata hadduu helo wa bihi cilaة baa ku sugan ka haraminba wey waa gabow aw maradin daa'imin ama waa xanuun aw tacniinin ama waciliin kuriha waa loo karaayeysa sheekuu yidhi fain lam yaxtaj haddaanu u baahanin nikaaxi oo baahi badaniba xagga haweenka uma hayso asal ahaanba ama xanuun iyo waxbaa ku dhacay kuriha marka waa la karaysay in faqadalhub hadduu qarashlaana ku darsado waxna mbaarkiina uma baahna waxna ma hayo waa karaahiyay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa dee qofkii oo dusha iska saaray waxaanu awood u lahayn dan la-aan wa ilaa haddii kale waxaan nidhi bareeg fain lam yaxtaj kuriha in faqadaluhba wailaa haddaba isagii oon u baahanin ayaa uhbadiibuu haystaa falaa yukrahu looma karaahiyso markaa oo dee awood buu leeyahy maqaasida nikaaxuna dee galmada un ma aha ujeedooyinka badan buu leeyahay laakina alcibaadata afdal laakiin cibaadada inu isaga tafaruqu iska cibaadaysto ayaa afdalu nikaaxa uga fadli badan mar haddaan wax baahi aanay uqabin waxba xaggan yaan lagu jeedin hadduu xaggan ilaahay isaga jeeday cibaadadiisii ha iska sii wado qultu nawaabi baa wuxuu leeyahay fain lam yatacabad haddaanu haddaba cibaadaysanaynin ninkaa aanu una baahnayn waxoogay qarashkaana haystaa fa nikaxu afdal fil asax nikaaxa ayaa u fadli badan buu leeyahayo si aan dee fawaaxish iyo xumaan aanu ugu dhicin saas ayay ufadli badan haddaa wuxuu leeyahy fain wajada luhba ninkii qarashkii wuu haystaa wabihi cilla laakiin cilla ayaa ku sugan oogay ayuu ninkii yar cilaysan yahay ka haramin waa yar gabowyo dee halkaasaa cilla kaga sugan tahay wax badan ma tarayo ow maradin daa'imin ama ninkii xanuun daa'ima hayo isna waa xanuunsanaya ow tacniinin ama waa waa dee ciniin daa'ima waa kaa isaguna baytirigu ka yar baktiisan yahay in wax badan karaynin isna tacniinka kuriha isna waa loo karahiyeystaa xaylo wax danina dee danina uma hayso dee islaantiina waxba kaga qaybi maayo kagama filo ilaa meeshii u ilaalin maayo marka isaga waa loo karahiyeystaa haddii aanu markaa dee waxba xuquuqdeedii ka gudanayninna xaaraan bay ku noqonaysaa wallahu aclam wayustaxabu waxaa la suneeyaa in la guursado bakrun oo nasiibatun oo nasab iyo qaraabale layse taasoon ahayn qaraabatan qariiba qaraabo dhowna aan ahayn waxaa sheekuu leeyahay uu halkan inooga hadlayaa sifaadka looga baahan yahay in ruuxa dumare aada guursanaysa ay yeelato marka waxaa sheekhu yidhi waxaa la sunneeyaa inuu ninku guursado dayina macnaha ruux dumara oo diin leh diin lahaantaana waxaa looga jeedaa gabadh bimacnaa ilaahay adeecda oo daacaysato oo cibaadaysata acmaasha wanaagsanna samaysa wixii muxaramaad iyo xunna iskaga dheeraata ayaa looga jeedaa rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbacin ruuxa dumara afar ayaa lagu guursadaa limaaliha walijamaaliha walixasabiha walidiiniha maalay leedahay quruxay leedahay yacni qolo wanaagsan ay ka dhalatay iyo diinteeda fadfar bidaati ddiin adigu waxaad ku guulaysataa ood ku liibaantaa burita diintaada taribad iyo daag macnaha waad hodmi oo qani baad noqon haddii aada saas samayso ama haddaad khilaafto bimacnaa faqri baa kugu dhici doono dee gacmahaagaa camuudda u dhici doona ilaa xad waxay culimmadu yacni gaadhsiiyeen in ruux dumara oo islaam sheeganayso oo salaada ka tagtay ay ka wanaagsan tahay mid iyadoo ama kiristaana ama yahuudiyada waayo waxay yidhahdeen taa iyadu islaamka sheeganaysa salaada ka tagtay dee culimmada in badan baa ku tagtay inay murtado tahay ee diinta ka baxday dabeedna qof murtadaa guurkiisu ma ansaxaya laakiin kuwa ahlu kitaabka ayaga aayad qur-aan ay walmuxsanaatu min aladiina uutul kitaaba ayay aayada ku yimaadeen bikrun weliba inay bikaaro tahay oo mid aan cid hore soo guursanin inay tahay ayaa wanaagsan maxaa ilaha rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi jaabir markuu weydiiyey inuu gabadh weyn guursaday hallaa bikran akhadta bikran maxaad u guursan weyday inan yaroo tulaacibuhaa wa tulaacibuka aada la ciyaarto adigana kula ciyaarta xadiid kale oo ibnu maaja uu warinayo waxa isna uu yidhi calaykum bilabkaari fa inahuna acdabu afwaahan wa antaqu rixman wa ardaa bilyasiir waxaa guursataan hablaha yaryar ayaga ayaa af ahaan u macaano dee kelimadooda ay jilicsanto ayagaa ubadkuna ubad badanna laga rajaynaya wixii yare la siiyana raalli ka noqonaya waxaa la yidhi sheekh abunaciim laydha ayaa wuxuu wariyey nin la odhan jiray shujaac ibnu lwaliid ayaa wuxuu hi nin ayaa jiray oo dadkii hore ahaa wuxuu ku dhaartay inaanu guursanin ilaa boqol qof uu la tashado dabeedna sagaal iyo sagaashan nin ayuu la tashaday way iskhilaafeen oo ninba meel ayuu la maray mid markuu u hadhay ayaa dabeedna nin baa meel kalena kaga soo baxay markaasuu yidhi kaama dhaafayo xaliyaaniyo wixii uu yidhaahdo ayuun baan ku kaaftoomayaa oo ninkii ayuu dabeedna weydiiyey wuxuu ku yihi dumarku waa saddex waaxidatun laka wawaaxidatun calayka wawaaxidatun laa laka walaa calayka mid adaa iska leh aday kuu sugnaatay midna waa mid dura iyo dhibaato adunoo dusha kaa saaran midi aadna kumay sugnaanin dushaadana may ahaanin wuxuu ihi inanta yaree bikaaradii adiga ayay ku sugnaatay oo waa markaa qof dee ay safgaran karaysaan oo nafci ayay ku leedahay wadaatu lwaladi min hayrika calayk ta ilmo kaleoo cid kale ka dhashay wadataana waa dhakadaada buu yidhi watayiu laa laka walaa calayka mid iyadu iska carmalahoon ilmana wadanin adigana kuma sugnaanin dhib badanna kuu keeni maysa buuli markaa inay bikaaro tahay ayaa iyaduna la sunneeye wanaagsan nasiibatun inay mid nasab leh ay tahay nasab wanaagsan inay leedahay ayaa iyana la sunneeya macnaha mid aan la garanayn cid dhashayba iyo mid dad fasaaq iyo fujaara ka dhalatay midnaba inaanay ahayn ayaa sunnaa laysat qaraabatan qariiba weliba qaraabo kuusii dhowna aan ahayn marka waxa weeye mawsuuf sifo lagu qayday ayaa la nafiyey waxaana markaa ka soo baxaya ajnebiya way ka soo baxaysaa iyo mid qaraabo ah laakiin aan ku dhoweyn labadaasiba way ka soo baxayaan mid ajnebiya marka inuu qofku guursado